waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
xog cusub ayaa ka soo baxaysa dil aad u foolxun oo shalay magaalada muqdisho lagu geystay afar dhallinyaro ah oo dukaamo ku lahaa xaafadda miisaanka dhuxusha ee degmada yaaqshiida gobolka banaadir dhallinyaradan oo ganacsato ahaa ayaa ku sugnaa goobahooda ganacsi markii ay toogteen rag ku hubaysan baastoolado oo si qorshaysan iyagu dilkaasi u fuliyey saddex ka mid a dhallinyaradaasi ayaa la sheegay inay isla goobahooda ganacsi ku geeriyoodeen halka qofka afaraad oo isagoo dhaawac culusa loola cararay goobaha caafimaadka uu markii dambe ku geeriyooday ciidamo isugu jira biliis iyo nabad sugidda soomaaliya ayaa gaaray goobaha ganacsi ee lagu dhex dilay saddexdaasi dhallinyaro ee ganacsatada ahayd waxaana la tilmaamay in xilligaasi madu ay ku guuldaraysteen soo qabashada kooxda dilka geysatay oo halkaasi isaga baxsaday hase yeeshee ciidanka biliiska soomaaliya oo maanta shir jiraa'id iyagu qabtay waxay sheegeen in gacanta lagu soo dhigay ilaa iyo afar ruux oo sida ay sheegeen ka mid ahaa shabakadii ka dambeysay dilalka ganacsatada iyagu u hogaansama amarka dowladda ee ahaa xidhashada kaamerooyinka c c t v-ga oo ay dowladdu ku amartay in goobaha ganacsi iyo xitaa xaafadaha muqdisho guri walba lagu xidho hase yeeshee kooxda dowladda ka soo horjeeda ee al-shabaab ayaa si weyn arrintaasi uga biyadiiday afayeenka ciidanka biliiska soomaaliya gaashaanle cabdifataax xasan faarax ayaa warbaahinta u faahfaahiyey in ciidamada dowladdu ay gacanta ku soo dhigeen rag ka tirsan shabakadda dilalka ganacsatada ka waday magaalada muqdisho waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan la wadaago arrimo ku saabsan xaaladaha amniga magaalada muqdisho iyo howlihii guud ay wadeen laamaha amniga waxaan rabaa inaan bulshada soomaaliyeed ku wargeliyo in ciidamada guud ee ammaanka caasimadda gaar ahaan laamaha amniga u xilsaaran caasimadda sugidda amnigeeda waxay gacanta kusoo dhigeen labadii maalmood ee lasoo dhaafay afar xubnood oo ka mid ah kooxaha nabaddiidka gaar ahaan khawaarijta kuwii ugu xilsaarnaa inay dilaan bulshada soomaaliyeed dadkii u hoggaansamay awaamirta dowladda ee xirtay kaamirooyinka kuwaas oo banaystay inay nafta shacabka soomaaliyeed u gooyaan maxaad xoolihiina u waardiyeysateen maxaad kaamirooyinka u xelateen maxaa ammaankiina u sugateen dartoodii u dili jiray afartaad xubnood waxaa la waafajin doonaa sharciga waxaana laga goyn doonaa dhiiggii ummadda soomaalida ay banaysteen waxaana gacanta ku haya laamaha amniga afarta xubnood iyo kuwo kaloo aan ku daba taagannahay shabakadaas kooxaha khawaariijta ugu xilsaarnaa inay dilaan dadkii u hogaansamay awaamirta dowladda afayeenka ayaa sheegay in faa'iidooyinka laga helay xidhashada kaamerooyinkaasi c c t v-ga ay qayb ka tahay sugidda ammaanka iyo ciidamadii ku labiishnaa darayska ciidamada dowladda ee bulshada dhibaatada u geysanaysay oo iminka yaraday isagoona dhanka kale fariin u diray kooxaha dowladda ka soo horjeeda ee iyagu diidan in kaamerooyinkaasi lagu xidho goobaha ganacsi iyo xaafadahaba sidoo kale kaamerooyinka faa'iidooyinka ay keeneen waxaa ka mid ah in qof labisan dareyska dowladda ee qoriga dowladda bulshada soomaaliyed inuusan ku dhibaataynin oo hadda ay ka dabar go'day magaalada muqdisho oo kaamirooyinka ay wax badan ka qabteen dhammaan ummadda soomaaliyeed ilaalinta hantideeda waxaa wax weyn ka qabtay isbeddel u keenay kaamirooyinkii cadaymihii iyo markhaatigii kaamiradu waa markhaati aan u baahnayn in baarista ay dheeraato waa markhaati maxkamadda horteedana wax badan nooga tali doona sidaa darteed afartan xibnood oo ka tirsan kooxaha khawaariijta shabakadii u xilsaaran inay dilaan dadka kaamirooyinka xirtay waxaa lagu soo qabtay naftirkooda waa kaamirooyinkii ay bulshada soomaaliyeed xiratay faa'iidooyinkaas ayay leeyihiin kaamirooyinka adduunyada horo martay oo dhanaa isticmaasha oo kaamirooyinka meel walbay ku xiran yihiin laakiin waxaan kooxaha khawaariijta leenahay waxaan u diraynaa fariin adag shacabka soomaaliyeed u istaagi maayaan inta qof soomaaliyeed uu dhiig ku jiro waa la diriraynaa kooxaha khawaarijta insha allah kama yeelayna khawaarij duur ku jira afduuban soo dhuuntay inuu bulshadayna hor istaago mana ka aqbali doono bulshadan kuwa adiga kaa tabar badan oo hub casri ah iyo diyaarado wata ayay ka adkaatay ayagoo dhagax iyo fallaar ku dagaalamaya bulshadayna soomaaliyeedna waxay diyaar u tahay in ay gacan siiyaan laamahooda amniga ciidankooda waan u mahad celinaynaa bulshada soomaaliyeed boqolkiiba boqol ciidanka iyo bulshadii isku duuban waxaan diyaar u nahay inaynu kooxaha khawaarijta la dagaalano faa'iidooyinkaasay kaamirooyinka noo yeesheen askari xumiyay naga qabteen tuugna caskiyay naga qabteen cid walbo si hantida shacabkayna boobi jirtay ayay soo qabteen kaamirooyinka kuwa dareeskan nagula qaraabanaya ee dadkeena dhacayay soo qabteen kuwa nacaska ahaa intay soo dhexdhuuqsadaan xoolaha naga dhacayay soo qabteen adoo raba inaad dhiiggeyna banaysato oo ummadda soomaliya dhiiggeega banaysatana nagama hor istaagi kartid inaan nafteena difaacano ugu dambayntii afyeenka ciidanka biliiska soomaaliya cabdifataax xasan faarax waxa uu fariin u diray bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku dhaqan caasimadda muqdisho isagoona ku dhiirigeliyey inay qaataan amarka dowladda ee ahaa xirashada kaamirooyinka oo uu sheegay inay gacan ka geysanayso sugidda ammaankooda waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed dhammaan laamaha amniga ciidankana howlgalay ku maqan yihiin ciidankana waa waa ku daba jiraan meel walbana waa la geeyey cid laga cabsanayana ma jirto bulshada soomaaliyeed waxaan leeyahay ku kalsoonaada ciidankiina garab siiya sida haddaba aad garab u siiseen oo afartan loo soo qabtay aad u dabagasheen u keenteen mid walba waa loo dabagala waana loo soo qabanaa maalin hadduu maanta fakaday beriyuusa faka karin beri dambe uusa fakanaynin insha allah dhammaan faa'iidooyinkaasi kaamirooyinka leeyihiin ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay ka soko amarka dowladda ka soo baxay waa badbaadada nafta iyo maalkaaga mana ka aqbala inaan qaad ciidankeena u taagan dhammaan laamaha amniga u taagan difaaca bulshadooda u taagan yihiin har iyo habeenna duurka ugu jiraan u dhimanayaan u gaajaysan yihiin u ooman yihiin insha allah amarka la dagaalanka khawaariijtana guud ahaan dalkuu ka higgalay waana laga adkaan doonaa waxaan leenahay bulshadeenna dadkaygow meelaan ku laabana ma joogno meelaan kaga laabana ma joogno guud ahaan bulshada soomaaliyeed sida ay ugu hogaansantay oo aan kala harka lahayn ee bulshada soomaaliyeed dhan ay ugu hogaansantay amarka ah in kaamirooyin la wada xirto waa idinkaga mahad celinaynaa boqolkiiba boqol guud ahaan ciidamada amnigana waxay diyaar u yihiin inay garabkiina istaagaan guud ahaan taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo dhammaan laamaha amniga iyo hay-adaha qaranka ee u xilsaaran amniga waxay diyaar u yihiin inay ka adkaadaan kooxaha khawaariijta khawaariijtana maantay yaysan noogu soo gambanayn qof iyo laba ay disho inaynu ku hanjabno hadday boqol dileen sooba maanta way dhisan tahay haddii ay liida weerareen way dhisan tahay shacabkeennu waxay diyaar u yihiin inay dowladooda garab istaagaan waynu ka adkaanaynaa dhammaan faa'iidooyinkaas kamirada ay leedahay waxaan ku faa'iidnay u hoggaansanaanta bulshadeenna ay u hoggaansantay in kaamirooyinka la xirto waa ku mahadsantihiin mana laga laabanayo magaalada muqdisho waxaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn ugu soo kordhayey beegsiga lagu hayo goobaha ganacsi oo ay ku xihan yihiin kaamirooyinka dowladdu ay amartay ee c c t v waxaana xusid mudan in kaamirooyinkaasi dartood ganacsato fara badan loo dilay oo ilaa iyo tobaneeyo iyagu gaaraya sidoo kalena waxaa jira ganacsato ilaayo iminka iyagu ay xihan yihiin goobahooda ganacsi kuwa oo sheegay in markii ay xirteen kaamirooyinkaasi oo ay qaateen amarka dowladda lasoo wacay oo loo hanjabay taa oo ku qasabtay inay ka tanaasulaan guud ahaanba ganacsigoodii dhanka kale guddoomiyaha baarlamaanka dalka jabuuti iyo wafdi uu hogaaminayey ayaa soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda waxaana si weyn lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha aadan cadde wafdigan culus ee ka socda dowladda dalka jabuuti ayaa waxaa garoonka si diiran ugu soo dhoweeyey guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan madoobe guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlayey munaasabadda soo dhoweynta wafdiga uu hogaaminayo dhigeysi jabuuti waxa uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay imaanshiyaha dalka yimaadeen wafdigana ka socda jabuuti waa munaasabad aad nooga qiim badan oo aan soo dhoweynayno wafdi hogaaminahaya guddoomiyaha baarlamaanka walaalaheen jabuuti iyo wafdi ballaaran oo na socdo aan soo dhoweynayno waa maalin farxadno inoo ah waana runtii xildhibaanadii ilaa waqti dheer fadhiyay iyo dadweynaha soo dhoweynaya waa idin mahadcelinaya waxaana soo dhoweynaynaa maanta wafdi nagu culus agteena qiimo badan ku leh oo waqti badan aan sugaynay alxamdulilah ilaah baan ugu shukrinaynaa maanta ayagana nabad nagu soo gaaray aan isugu nimid xarunteena maarata eerboorka aadan cadde maanta maartaan kusoo dhoweynayno marka munaasabadaas maanta runtii munaasabad aad noogu qiim badan weeye madana guddoomiya soo dhowaada adiga waftigaagii marta ma dihdeen magaaladiina baadaala joogdiin hadda koraad iiga sheekaysay mar yacni adiga oo inta kasii dhalinyar lagu soo dhoweeyey oo aad magaalooyinka dhowdhow hataa tagtay haddana insha allahu inkastoo weli burburkii raadkii soomaaliya weli aathaartiis ay ku dambeyso laakiin alxamdulilah sidii hore ma joogno sidii waagaasna uma dhamaystirin laakiin haddana meel fiican baan soo gaarinay oo aan walaalaha anaga soo dhoweyn karno oo maaragtay yani alxamdulilah taas oo naftarkeediina waxay weyn aad ku leedihiin in la soo gaaro dadaalkeedii ee walaalaha jabuuti oo- oo ugu weyn yahay ugu sarreeyo madaxweyne eh, ismaaciil umar geele adigoo guddoomiyaha ah iyo adigoo guddoomiyaha manre adigoo ra-iisul wasaare aadna soo dhaweysay haddana adig guddoomiye aadna soo dhaweysay runtii tacabka aad tacabteen bay ka mid tahay walaalihiin aad iyo aad ay idinku faraxsan yihiin mas-uul iyo shacab maanta cid aydinku faraxsanayn waftigii guddoomiyaha iyo waftigiisa soo degaya markii la yidhi runtii aad iyo aad bay magaalada farxad badan ugu jirta waa laydinku jecel yahay walaalihiin u timaadeen Eh, warkii midinku dhaynayna waa diyaaradaad soo fuusheen oo safaraad soo gasheen waa iswaraysanayna waa degaynaa maalma isla joogayna hadduu ilaah yidhaahdo noo soo dhowaada labada guddoomiye ayaa la filaya inay yeeshaan kulamo gaargaar ah oo looga hadlayo xidhiirka labada dal iyo wada shaqaynta labada baarlamaan ee soomaaliya iyo jabuuti guddoomiyaha baarlamanka dalka jabuuti dileyte maxamed dileyte ayaa isna ka hadlay soo dhoweynta lagu sameeyey magaalada muqdisho soo dhaweysta anigii walaalahii ila socdaan farxaddan ku jirnaa meel ajnabi ma imanin dalkii labaad baan joognaa waxaan fursaddan waan sugaynay laakiin markaan aragno sidaan noo soo dhaweyseen qalbi furan buu noo soo dhaweyseen waa farxaddii aniga iyo walaalahii la joogaan yacni mahadmahad u ku celinaya insha allah waxaan mar kale ma- mar labaad ah, maxaan ku rahaa xafladdii aad noo samayseen adiga iyo walaalahii arrintan u galeen boqol iyo boqol maad mahadsantihiin insha allah anuu mel ajnabi ma nihin waxaan jabuutiyaan baan nahay soomaaliyaan baan nahay reer jabuuti reer jabuuti labar baan joogaa marka waktigii aan joogaa ma fikraddii ma gelin inuu meel ajnabi aan imaado dileyta maxamed dileyta ayaa sidoo kale inta uu joogo magaalada muqdisho waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo uu kala hadli doono xaaladda dalka iyo arrimo xasaasi ah oo ku aadan gobolka siiba xiisadda iminka ka taagan geeska afrika jabuuti iyo soomaaliya ayaa ah laba dal oo saaxiibo islamarkaana walaalo ah waxaana xusid mudan in jabuuti ay taageero dhanka ammaanka ay siiso dowladda soomaaliya oo ciidamo ka tirsan dowladda dalkaasi jabuuti iminkay ku sugan yihiin gudaha dalka soomaaliya wararka s b s muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali